wasaaradda maaliyadda puntland iyo weba baawur iyo aan ka taragali wasaaraddii ka wareejiday xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda ee maamulka xarunta dhexe ee dakhliga garoowe canshuuro beriga boosaaso iyo qasnada gobolka nugaal munaasabadda wareejinta baabuurtun afarta ee weyba ku dhiiday xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda wayna ku qayb galeen agaasimaha guud ku-xigeenka dakhliga agaasimaha waxda fudooyinka agaasimaha waxda canshuuro beriga madaxda gaadiidka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo lanka tiragalay iniyo markaas baawurtun wareejaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland axmed jaamac jowle iyo la dardaarimi mas-uuliyiinta haramo lasii baawurtun gaari oo loo gaday oo ay wasaaraddu ka gaday iskutashi ayada dhexdeeda ah oo ah ganaaxiyada laga jaro shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo habsaama lacagahaas oo aan aruursannay ayaannu afartan gaari si isku tashiya uga gadnay baabuurtaas oo u adeegi doona shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda puntland waana baabuurtii ugu horraysay intii aannu bilaawnay ganaaxyada wax badan baana waxaa iska bedelay shaqadii iyo shaqaalihii ay wasaaraddu u shaqaynayey ka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda dakhliga maaliyadda puntland mudane axmed maxamed bulxaan iyo sheegay in dowladda puntland galan iyo ka hormaryahaysa galanniya dagaalka kala jarta difaaca dalka baalsalaal runtii waxaan bogaadinaynaa shaqada baaxadda leh ee wasaaradda maaliyaddu ay hayso dhan kastaba ha noqotee maantana ay ugu dambayso tan aan halkan u taagannahay ee ah gaadiidka ken oo loogu talagalay in lagu fududeeyo loona adeegsado shaqada wasaaradda maaliyadda dowladda puntland waa uga mahad celinaa agaasimaha guud iyo guud ahaan madaxda kaleba runtii shaqada baaxadda leh ay qabteen sidan isku tashiga ah ee loo soo iibiyey gaadiidka ken si ummadda loogu adeego ayna u fududayso runtii shaqada wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ay heeso waa idinku bogaadinaynaa agaasima guud ahaantiin adiga madaxda kaleba waxaan rajaynaynaa in gaadiidka kan sidii loogu talagalay lagu fuliyo oo uu guto waajibaadkii loogu talagalay shaqadii loogu talagalay waa gaadiid ummadeed waa gaadiid dowladeed waa in loo isticmaalaa runtii si hufan iyo sidii loogu talagalay insha allahu tacaala dhanka kale runtii dowladda puntland oo dhanna dagaal kaga jirta dhanna horumar kaga jirta waxaan bogaadinaynaa guulaha isdaba joogga ah ee ciidanka dowladda puntland ay gaadhayaan puntland gacanna shaqada dowladnimo iyo horumarkay ku wadaysaa gacanna cadowga iskaga dhicinaysaa marka aad baan idinku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baabuurtun lanka tiragalay englandka adeega bulshada iyo waybalah ka gaday beesa markaasayda ganaaxye oo laga suubi shaqaalo wasaaradda maaliyadda ee guduuda waayay waajibaad joogsada munaasabada laga sheegay